ku-xigeenka ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya raysan zenanga ayaa sheegay in xukuumadda federaalk ee soomaaliya ay tallaabooyin adag ka qaaday dhinaca isla xisaabtanka iyo la dagaalanka musuq maasuqa ciidamada ammaanka waxaana uu xusay in si casri ah loo diiwaangeliyey dhammaan ciidamada soomaaliya bishii maaj isagoo tilmaamay in lix iyo tobanka kun ee askari ee la diiwaangeliyey ay dhammaantood mushaharkooda si joogtaa u helaan iyada oo lacagta ay ugu dhacdo akoonnada ama xisaabaadka ay askari walba ku leeyahay bangiyada tallaabadan ayuu ku-xigeenka ergeyga qaramada midoobay waxa uu ku tilmaamay inay meesha ka saartay musuq maasuqii iyo dadkii dhexda u fadhiisan jiray lacagta ciidanka laakiin zananga ayaa sheegay in xukuumadda federaalka ay caqabado ka haystaan dhinacyada danaha gaarka leh ee ka macaashay burburkii iyo dagaaladii dalka kuwaasi oo u arka in dib u habeynta dhaqaaluhu ay burburinayso danahoodii gaarka ahaa waxaana uu xusay in loo baahan yahay in dhammaan dhinacyadaasi lagu qanciyo in la dagaalanka musuq maasuqa iyo dib u habeynta dhaqaaluhu ay dan u tahay ummadda oo dhan ku-xigeenka ergeyga qaramada midoobey u qaabilsan soomaaliya ayaa sheegay in weli hakad uu ku jiro wadahadalkii lala lahaa somalilan laakiinse waxa uu sheegay inuu dhiirigelin uu ka helay baaqii madaxweynaha somalilan ee sideed iyo tobankii bisha mey kaasi oo ahaa in somalilan ay diyaar u tahay in nabad lagula heshiiyo puntland waxaana tallaabadaasi ka mid ah sii deynta maxaabiista iyo iskaashi lagala yeesho soomaaliya dhinaca nabadgelyada ganacsiga iyo waxbarashada ku-xigeenka ergeyga qaramada midoobey u qaabilsan soomaaliya ayaa xusay in xafiiska qaramada midoobey ee soomaaliya uu mashaakil la kulmay horaantii sanadkan iyadoo bilowgii sanadka cusub la weeraray xarunta qaramada midoobey ee soomaaliya iyada oo haddana la eriyey ergeygii qaramada midoobey tallaabooyinkaasi oo uu sheegay inay sii adkeeyeen duruufihii ay ergada qaramada midoobey ee soomaaliya ku shaqaynayeen zenanga ayaa sheegay in loo baahan yahay qodobo ay ka mid yihiin in dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadu ay wada shaqeeyaan in xubnaha baarlamaanka ay ku dadaalaan ansixinta iyo meelmarinta shuruucda muhiimka ah iyada oo wakhtiga la dhowrayo iyo in dhammaan dhinacyada daneeya soomaaliya ay iskaashadaan oo iska kaashadaan ka hortega abaaraha iyo macaluusha laga yaabo inay mar kale dib u soo laabtaan zenanga ayaa ugu dambeyntii ku baaqay in loo baahan yahay in lasii xoojiyo xidhiirka lala leeyahay dhinacyada kala duwan ee siyaasadda soomaaliya iyo dalalka deriska ah iyo mandiqada gaar ahaan gacanka carbeed